kawaanka hilibka lagu iibiyee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose oo markii hore ahaa mid saxmad badan ayaa tan iyo markii uu bilowday caabuqa covid sagaal iyo toban waxa uu isku bedelay mid inta badan aysan dadku wax ka iibsan maadaama cabsi badani laga qabay faafitaanka cudurka marka laga soo tago saameynta covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay dadkii kawaanka ka ganacsan jiray haddana dhismaha kawaanka ayaa ah mid qadiimi ah oo u baahan in la dayactiro ama dibudhis lagu sameeyo ibraahim cabdi maxamuud oo kamid ah dadka ka ganacsada hilibka ayaa sheegay in kawaanka hadda uusan sidii hore ahayn oo dadku hilibka ka gataan kawaanada yaryar ee xaafadaha ku yaala waxauna hay-adaha iyo cid kasta oo caawin karta uu ka codsaday in kawaanka dib loogu dhiso sidoo kalena loo sameeyo goob ay faraha ku dhaqdaan dadka kawaanka ka shaqeeya xaafadaha ka wada gadana wax imaanayba malaha meesha kawaankana nadaafadiis iyo waxaan rabnaa oo wax fiican inaan naga qabto dhismadiisna loo hagaajiyo bahadeena ugu weyn dhismada oo diyactir fiican hadda waxaan rabnaa hadduu ilaahay ka raalanto dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay noo hagaajiyaan kawaankan iyo bacyo fiican oon gashano oo sinyeeri leh dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka degmada afmadow cali sheekh cusmaan ayaa sheegay in kawaanka uu dayac badani ka jiro uuna saameyn ku yeeshay caabuqa covid sagaal iyo toban wuxuuna hay-adaha ka codsaday inay ka caawiyaan sidii kawaankani dibudhis loogu samayn lahaa aad waxaa u saameeyey covid nkaas aad u saameeyey asagana macnaha waxaan ugu talagalnay dadka si saxmaddaas ay u badanin xaafadahana kawaano badan baa ku yaalaan oo sida macnaha misas badan baa ku yaalaan marka waxaan ka codsanaynaa qolada ayaga ee hay-adahaas sanitationka qaabilsan inay arrinta ayada gurmad degdeg ay ka sameeyaan kawaankan waa ilaa hataa waxaa ku yaali jirtaa liyaa calaamad oo ah haxorowda xeebta jabuuti waqti ay jabuuti ay xornimo aysan qaadanin kawaanka shaqaynaya waa garanaysa markaa kawaanka asaga ah heerka macnaha muddada ayada ay maanta sanadka toddobaatan iyo lixda ilaa hadda waqtiga udhexeeya waa garanaysaa marka waxaan ka codsanayaa lax ay hadda inta badan aan leeyahay wax bay ka qabataa waa a r c a r c wax badan bay qabate xagga ceelasha xagga biyaha waxaan umalaynaa hay-adda kilax ay hadda nagu dhex jirto waay hataa covid nineteen waa ka qayb qaataa oo magaalada xaafadaha wax bay ka wadaa marka aad iyo aad waxaan aad iyo aad aan oga codsanayaa hay-adaha kale inay ku daydaan sidooda kale marka iyada ah ay wax ka qabtaan ayagana aad baan arrinta iyada ah dadka ayaga ah in macnaha marba qof uu imaado ama haddii kale xaafadaha naftirkooda macnaha goobo kale gaargaar ah laga sameeyey si macnaha kawaanka maadaama hadda shaqo ugu baahan yahay saxmadda ayada ugu sii badanin annagoo ka fiirin xagga nadaafadda kawaanka hilibka degmada afmadow ayaa ah kawaan weyn oo qadiimi ah waxaana la dhisay kun sagaal boqol iyo toddobaatameyadii